الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka mualifka iyo naadimku uu yidhi ama alxaraamu faالthawaabu yaxsulu litaarikin waaahimu man yafcalu wafaacilu lmakruuhi lam yucadabi bal in yakufa imtihaalan yuhabi wahusa maa yubaaxu biاstiwaaءi alficli watarki cala الsawaa'i lakin ida nawaa biaklihi اlquwaa liطaacati اllahi lahu ma qad nawaa ama asaxiixu fi lcibaadaati fama wafaqa sharca allahi فيma xakma وفي المعاaمaلaaتi ma ترaتبت عaليهi آثاar بcqد ثaبتت والباطل الفاسد للصحيiح ضد وهو الذي بعض شhuروطihi فqد واstثني موجودا كmا lو cudima كواجد الماء إdا تيمما ومنه معدوم كموجود مثل kdyة تuرaث عan شhخص qتل intaas oo gabagabadii ugu dambeysay ee khaati muqadimadii horudhacyadii alimaamu alfaqiih niraslaan uu zubadkii sharafiddiin albarisi u sameeyey ahayd oo waxaynu ku jirnay qeybtii ugu dambeysay ahayd muqadimaadkii usuul fiqiga ah ee axkaamta maadaama kitaabku kitaab axkaam iyo fiqiga uu yahay axkaamta aqsaamteedii iyo qeybaheeda uu kaga hadlayay waxaanaan ku jirnay qeybtii u dambeysay axkaamtu inay toddoba tahay uu ku soo sheegay oo isugu jirta axkaam takliifiya iyo axkaam wadciya waxaanaan soo maray waajib iyo manduub waxay wadaagaan iyo waxay ku kala duwan yihiin qeybtii saddexaad baynu soo gaarnay oo wuxuu yidhi ama alxaraamu xaaraami fathawaabu thawaabbaa yaxsulu ka dhasha litaarikin qofkii ka taga wa aatimun waxaa dambaaba man yafcalu qofkii sameeye xaraamta ku dhacana uu dambaabaayo ciqaab buu ku mutaa haddaba xaraam waxaa la yidhaahdaa buu leeyahay wax haddaad ka tagtana ajir aad ka helayso haddii aada samaysana aada ku dambaabayso markii la yidhaahdo wax ka tegitaankiisa ajir laga helayo waxaa meesha ka baxay waajibkii oo ka tegitaankiisa waa lagu dambaabi jiray waxaa kaloo meesha ka baxay sunnadii oo samaynteeda ajir laga helaayo ka tegitaankeeda ajir lagama helo iyoyo waajibka midna waxaa kaloo meesha ka baxay oo ina iman doonta mubaaxaadkii baa ka baxay oo samayntoodii iyo ka tegitaankooda midna ajri iyo dembi aanu lahayn haddaba xaraam waxaa la yidhaahdaa wax haddii aada ka tagtana ajir aad ka heli haddii aada samaysana aada ku dambaabi arrintaa ajirka helkuna qaacidadii horey loo soo horumariyey bay ku xidhan tahayoo inaad imtihaal iyo alla ugu dhowaanshihi ilaahay dartii uga tagto bay ku xidhan tahay xadiidkii cumar cumuumkiisana masaa'ilka inta aada maraysa lama halmaamo wa innamaa likulli imri'in maa nawaa iyo niyada maqaamkeeda iyo makaankeeda masaa'ilkan dunuubta iyo macaasida laga tegayo ajirkooda ilaahay dartii in looga taga inay ku xidhan tahayna xadiidkii imaamu muslim wariyey abi hurayra baa caddaynayee ilaahi subxaanau wa tacaala addoommadiisa uu ku lahaa markii la yidhi addoonkaagii macsi iyo dembi buu doonayaa oo yidhi u sugo u kaadiya oo fiiriya haddii uu sameeyana sayi-a u qora haddii uu ka tagana xasana u qora oo waxaa ka mid ahayd innamaa tarakahaa min jaraaya ay min ajli ani dartay buu uga tegay saa darteed xasana ugu qora haddaba niyadda uu la yimid iyo tarkiga ka tegitaanka nafta laga xakameeyey aynu horay usoo tilmaanay inay ficil iyo camal tahay siday mutaakhiriinta fuqahada shaaficiyada subki iyo keyrkood ay qarirayaan oo subki fii jamci aljawaamic fii usuuli lfiqi waadka ugu dooday ilaa naadimiintii nadmiyey qaar ka mid ay yidhaahdaan wa tarku ficlun fii saxiixi lmadhabi madhabka raajixa waxaan nafta laga reebaya waa ficil oo naftii celcelinteedu meel iska dayn keliya ma ahane nafti inaad xakamayso ood ka celiso waa arrin camal aada la imanaysa iyo dadaal weeye dadaalka hadduu ilaahay dartii yahay baad ajir ka helaysaa wa aatimun waxaa dambaaba man yafcalu qofkii sameeya shayga muxaramaadkiihi inay dunuub iyo macaasi yihiin dembina ka dhalanayo iyadana kitaabka iyo sunnaduna waa mutawaatir muslimiintuna min xaysu ljumla waa ku ijmaacsan yihiin mabda'aas laga yaabo qadiyad qadayaadka ka mida ma dembi baa in la ysku qabtayo macsiya ama xaraamba laakiin wixii xaraam weeye la yidhahda dembi baa ka dhasha halka markii culimmadu haddaba la marayo waxaa dhici karta xaraamta samaynteedii hadday caqiida faasida la xidhiirsanto qofku inuu gaaloobaa laga yaabaa xaraamtu waa laba qaybood haddaba waajib laga tegay oo la dayacay waa xaraam xaraam lagu dhacay weeye waxaana leenahay waa ficilo walficlu fii wa tarku ficlu fii saxiixi lmadhabi baynu ku qaadanaynaa haddaba haddii aad xaraamtii u samayso ama waajibkii aad uga tagto cibaadatan wa taqaruban ilahay haddaad ugu dhawaata waajibkii inaad ka tagto salaadaba waxaad uga tagtay waxaad rabtaa ilahay inaad ugu dhawaato ka tegitaanka salaada xaraamtana waxaad u samaysay waxaad rabtaa ilaahay inaad ugu dhowaato naftaadu ilaahay tacalluqee ku xirnaanshaheeda ay badiso bificli xaraami waa bidaca mukafirada waxa lagu dara weeye anwaaculbidac markay ka hadlayaan oo culimmadu bidaculictiqaadka ay ka hadlayaan iyo cibaadaadkaba baa qaar bidac mukafira ka mid a arrintaa waxaa laga yaabaa qofka muslimkee saliimulfiraha ah inuu la yaabo u yidhaahdo ma qof muslimna baa ilaahay ugu dhowaan salaad iyo waajib in laga tago mise qof muslima baa zine iyo sariqa iyo dunuubta ugu dhowaan ilaahay agtii subxaanau watacaala dhowaansho kaga raadin laakiin haddii si kale loo dhigo de way ku soo martaa waxani waa muctaqad soo ifbaxay xilliyada dambe oo dawaaifta muslimiinta ah qaarkood baa waxay rumaysan yihiin in waajibaadka ay mararka qaarkood iyaga ay cibaadadoodii iyo ilaahay ku-xirnaanshihiisii iyo ilaahay u dhowaanshihiisu inay salaadiiyo soomku wax u dhimayaan oo isaga laga doonaya ilaahay markuu aada ugu dhowaanaya marka la eego maqaamka iyo derajada wilaayada iyo owliyada uu gaaday isaga aynan sharcan uba bannaanayn inuu ilaahay salaad iyo soon ku caabudo soonka iyo salaadana isaga dembi looga qorayo walidaalika waxay dhaheen maqaam waxaa jira taraqiga wilaayada maqaamaadka nuqaba iyo nujaba iyo awtaad iyo markii la gaaro daraja waasila la yidhahdaa jirta darajadaa ninkii aan sheegtay isagoon gaarinna wuu gaaloobaa ninkii markuu gaara kadib rabbi baan caabudi yidhaahdana waa gaaloobaa waa isagaaba juz min arububiya oo rabbi ka mida noqday saa darteed waxay yidhaahdeen maqaam waxaanu gaarnaa haddaed aada noqonaysa markaad tagta aada ogaanayso bianna salaata alcaarifiina min alkufri nin caarifoo salaad tukanaya waa gaaloobay maxaa gaaleeyey bacdamaa ilaahay uu ku biiroo juz ka mida noqday addoonnimo intuu isku soo celiyey ilaahay baana caabudi inu yidhahda kufri diinka baxwey maqaamkii nicmada ilaahay gaarsiiye wilaayada sarana ma aqoonsanin marka natiijadiisu waxay noqon inuu salaadii uga tegey inuusan maqaamka darajada waasila ah dayicin oo aan laga soo saarin darajo haddaba minal wilaaya wuxuu gaaray isaga ayna salaadna waajib ku ahayn waxna xaraam ka ahayn walidaalika taxallul bay gaaraan waana awaaifta uu taiiriyey tasawufka akhirkiisa u badan caqiidadii waxdat lwujuudka iyo xulul itixaadka ama waxdat lwujuudka loo yaqaana muqolada itixaadiyiinta weye waxaa dhici karta inuu xaraamta ilaahay ugu dhowaado qurbo iyo taqarub ka dayo laba daaifoo muslimiinta kamida baa xaraamta in la sameeyo qurbo iyo cibaado ilaahay mooday laba awaaif oo awaa'ifu tasawufka kamida qolana mawaa daaifa sabuufkoo la yidhahdaa malaamaatiya malaamaatiyiin waxaa weeye wuxuu ku leeyahay si aynan naftu u kibrin inay maqaam weyn leedahayna aynan isugu malaynin cibaadaadkeedana aynan u mahdinin oy cibaadadiiyo dikrigiiyo towbada u laasimto waa in mararka qaarkood u kas macsiyada loo geliyo si intay dadaal u samaysa maqaamaadkeeda ay u saramaraan walidaalikuu dunuubta iyo macaasida amaama annaasi ugu samayn wuxuu leey si aan darajo weynaan lehe la ii moodin oo ilaahay ilahi subxana wataala agtiisa takaburka lagaga fogaada ee takabur laga fogaada ay u dhicin waa inaan xumaanta qaarkood dadka hortiisa ku sameeyaa aaifa mashhuuro la yidhahda aaifa almalaamaatiya la yidhahda dadka lowmkooda iyo dadku inay dhaleeceeyaan bay raadinayaan dhaleecayntaa lagu dhaleecaynaya dunuubta iyo macaasidana maqaam iyo darajaad ilaahay agtiisa laga gaaraya u haystaan qolo kalena muxaramaadkiibay karaamaadka awliyada ku dareen karaamaadkii waxaa lagu daray wixii muxaramaadka qaciga ahaa markaasa waaa lagu leey isagoo qaawanbuu mimbarka furay waa min karaamaatihi in cawrada la muujiyo la kashfiyaay waa aimun man yafcal wey ninkii bikayri daruuratin rag iyo dumar cawradiisa banaanka dhigaay aaim wey xaraam ku dhacay ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkeediisa ku amray nabiguna sunada waa ku maray cawrada in la asturo waxaa kaloo la xaaraantinimeeyey man ra'aytumuuhu yacmalu man wajadtum man muqa calaa bahiimatin neef xoolaha ninkii wax ka daya faqtuluuhu waqtuluuha labadaba dilo israaciya xukunkii sidaas ahaa baa min karaamaatihi annahu kaana yaati alximaarata jihaaran nahaaran amannaasa lagu dhihi karaamaad waxaa lagu daray ilaahay qofkan uu ku fadilay inuu dameer dariiqa ku qabsan jiray fayaxsulu linnaasi bastun dadkii waxoogay ku raaxaysanayaano dadkii karaamaad iyo barakay ka helayaan oo nin bahiime iyo dameer dariiq ku qabsaday oo amaama annaasi cawradiisiina kashbiye faaxishadaana ku sameeyey mataa saarat karaamatan hadduu ninkaasi rumaysan yahay inuu aasim yahay qofka macsiyadaa sameeyey karaamaad kuma dareen marka qolaa waxay moodeen waxaan fawaaxishta ah inay karaamaad ilaahay dad ku ciseeye ay tahay haddaba macaasidii qofkii samaynaya haddaabaad u aragto ilaahay inuu ciseeyey oo sharaf gaara adna maxaad tamanidaa waxaad doon doontaa sidaasoo kale inaad noqoto ilaahay kugu cizeeye macaasida macaasida dadka waa ku suleeya marka wa aasimun man yafcalu wixii sharcigu xaaraantinimeeyey qofkii sameeya wuu dambaabaa ama wadaad ha noqdo ama walaalla ha noqdo ama culimo ha noqdo ama caamo ha noqdo cidduu dooni ha noqdeen taasi waa qaybta muxaramaadka ahayd wa faacilu lmakruuhi lam yucadabi falin yakufa imtiaalan yusaabi wa faacilu lmakruuhi makruuha kii sameeya lam yucadab lama cadaabayo oo ficilku waxay kaga duwan yihiin makruuha iyo muxaramku kana samayntiisaa xaraamta lagu dambaabaa makruuhana samayntiisii laguma dambaabo oo dembiga iyo ciqaab laguma muto laakiin maxay ka siman yihiin baliya kufa haddii uu ka haro oo daayo makruuhi limtisaalin isagoo amar alla farmayo oo qaadanayo niyo saalixa leh yusab ama yusabi waa iska beydka wasankiise waa laga abaalmarinayaa xaraamtiiyo makruuhu waxay wadaagaan iyo muxaramka iyo makruuhu ka tegitaankooda ilaahay dartii looga tago ajir baa laga helaa labadaba waxayse ku kala duwan yihiin in xaraamta samaynteedana dembi ay tahay makruuha samayntiisuna aanu dembi ahayn culimmada mutaakhiriinta ah mutaakhiriin waxaa looga jeedaa xilli laga soo bilaabo qarnigii shanaad waa waxaa bilaabatay in la yidhaahdo makruuhu waa laba qaybood oo makruuhu tansiihan iyo khilaafun awlaa baa jira xilligan ay ka soo bilaabatay ninka aqdamuhum oo mas'alada tiiriya waxaa kamida ragga arkay imaamu alxaramayn abulmacaali aljuwayni kitaabkiisa nihaayat lmatlab fii diraayat lmadhab oo runtii usu fuqahada shaaficiyada mukhtasaraadkoodan dambe oo dhan asal u ah allaahuma ilaa maa qiila isaga laftiisu wuxuu istiqaax badan ku sameeyey baxrigii rawyaani marka kitaabkiisa nihaayat lmatlab waa kitaabka uu khulaaseeyey alghazaali oo ardaygiisii ahaa kutubtiisa wasiidka iyo wajiiska iyo wasiidka iyo wajiiskuna waa kutubta ay nawowi iyo raafici ayagana talkhiisiyeene soo khulaaseeyeen weeye ilaa minhaajka ay khulaasadiisii noqotay oo la soo gaaray imaam xaramayn marka wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay mutaakhiriinta yadu waxay bilaabeen oon horay loo aqoon jirin mutaqadimiintii makruuhii in qayb laga dhex saaro la yidhaahda khilaafu lwlaa khilaafu lawlaana saynu horey usoo tilmaanay waxay leeyihiin oo waxaan isaga bidaatihi masalada nahyi khaasa ku soo aroorin laakiin laga faa'iidaystay in waxaan la is-amray samayntiisa oo haddii aad ka tagtahay karaahiye waynama dhihin karno ha ka tegin laguma dhihin khilaafu lwlaa sidii fiicnayd bay ka duwan tahay si kale haddaan kuugu fududeeyo waa waxyaabaha masnuunaadka iyo sunanka iyo manduubaadka ka tegitaankoodaa khilaafu lwlaa la yidhahdaa sida qaalibka ah sunankii rawaatibta ahaa inaad samayso waa manduub laakiin haddaad ka tagto waa khilaafu lwlaa ha ka tegin laguma dhihin laakiin samaynteedaa lagu faray walamru bishayi nahyun can didihi macnan waa ka yihahdaan marka masaa'il tiro badan bay tiriyaano fuqaada shaaficiyadu ay isku qabteen ma makruuh ba mise waa khilaafu lowlaa sida mutaakhiriinta curfigooda ah fakhusa man yubaaxu bistiwaa'i alficli waatarki cala asawaa'i mubaax waxaa la yidhaahdaa waxaan tegitaankiisa iyo samayntiisu midna sharcigu kuna farin kaana reebin wakusa waxaa lagu gaar yeelay maa yubaaxu waxa la baneeye mubaaxa la yidhaahday bistiwaai lficli samayntiisa iyo watarki ka tegitaankiisu inay siman tahay cala sawaai si isla eg oo midna rajaxnayn waa lidaatihi isaga ahaan marka la eegee wax kaloo uu ku lamaanaaday aan loo eegin bimacnaa shaygu marna isaga ahaanba keligii taagan baa la xukumaa marna waxaa loo xukumaa wuxuu gogoldhaac iyo horudhaac iyo gogolxaar u yahayo axkaamulwasaa'il waxa la yidhahda wey mubaaxu ka mubaax ahaan marka la yidhaahdo amsiladiisiiyo tusaalayaashiisu way badan tahay mubaax waxaa ka mid a inaad maradan gadato cawrada inaad asturto waa waajib laakiin maradan heblaha inaad ku asturto iyo tan nooca kalea inaad ku asturto iyo tan nooca saddexaad inaad ku asturto mid baa adu yar jeceshahay kolba curfiga iyo zamanka iyo meesha aad joogto iyo dadka aad la joogto iyo jinsiga aad tahay iyo baa saamayn ku leh marka inaad maanta qaadato laba qamiisoo meesha yaalla inaad kan gadato ama ka gadato inaad shaati iyo macawis xirato iyo inaad qamiis soo xirato waa baabulmubaaxaad wey markaad maqaayad soo gashay raashin cunayso maberiis baa cuntaa ma baal baa cuntaa ma bur baa cuntaa ma ugaali baa cuntaay waa mubaaxaad hadda naftaadu ka ishtihaysay jeceshahay baad cuni marka inaad wax cunto asalka nafta badbaadaysa waa waajib laakiin cuntooyinka fara badan keed cuni waa mubaaxaad wey ka cunto ahaan maanta saa darteed lagu dhihi maayo beriis in la cunaa sunnaa lagu dhihi maayo waa waajibna maaha xaraamna maaha makruubna maaha sidoo kale cuntooyinka anwaacdoodii wey laakiin hadduu wasiila noqdo waa waajibu isu bedeli karaa ama xaraam naf baa ku haysa beriis keliya waa cuntaaba haysaa isaga inaad cunto waa waajib inuu beriis yahay darteed maaha inaadan wax kaloo nafad ku badbaadiyeysa haynin wey wasaasaa darteed haddii isaga maahane wax kale keliya ku oogi lahaa kaanba waa kugu noqon lahayd cawlada ina asturtaa lagaa rabaa halkan mara mooyeen wax kalaba lama hayo de taa iyadaa inaad xiratood ku asturto baa kugu waajib macnaheedu maradan in lagugu waajibiye meehe asturkii cawradaana wax kale u haynin taa wax kaamulwasaa'il wey laakiin asalka mubaaxaadka buyuucday gashaa inaad ganacsato ood raashin ka ganacsato ama dhar ka ganacsato ama dhul ka ganacsato ama gawaari ka ganacsato ama xolanow ka ganacsanata baabulmubaaxaad wey mubaaxii sidaas ahaa mararka qaarkood xaraam buu noqdaa mararka qaarkood haddii uu wasiilo xaraam u noqdo xaraam buu noqdaa halkaasaad meel samaysatay budharkiiyo tooriyahaad gadaan asal ahaan xilliga caadiga way kuu banaan tahay laakiin markay fitan iyo dagaal dhacaan ee dadka ku imanayaay inuu wax ku dagaalamo keliya u qaadanayo haddii dagaalka meesha ka socda qaalibkiisu xaraam yahay alaabtan gaditaankeedana xaraam wey sababtoo ah waad ogtahay dadka badankii wuxuu kaaga qaadanayo qof buu rabaa inuu ku dilo qoryihii iyo hubkii baa lamida xilliga zamanka caadiga dadku masaalix mubaaxa ay ku qabsanayaan waa beec mubaaxa asalkiisu laakiin markuu wasiila lixaraamin u noqdo xaraam buu noqon sonkortaad ka ganacsataa sonkortu waa mubaax in laga ganacsado mubaaxaadkay ka mid tahay noocyadeeda kala duwan ama ha cadaato ama midab ha lahaato laakiin haddaad timaado meelaha wadamada qaarkood sonkortan midabka ah kamri waxaanayn lagama sameeyo wixii kale tan kalee cad baa lagu samaystaa meel sidaasa haddii aad timaado sonkortii midabka lahayd inaad ka ganacsato ma banaana asalkeed ugu banaana laakiin hadda waxay wasiilo u noqotay wixii magaalada khamri laga samaynayo hadda qamiirkan cajiinta lagu daro markaad islii joogta aad ka ganacsata way banaan tahay waayo dadku bur iyo cadjaariya waxbay ku samaysanayaan laakiin meelahan wareega ee naaraabiya marka aad tagto ka ganacsigiisu xaraam wey waayo waxa ugu badan waxaa uma isticmaalaane intay sharaab iyo wax qasaan bay qamiir maandooriyiiyo khamri ka dhigay u isticmaalaan boqol kiiba siddeetan iyo shan ilaa sagaashan saas darteed shaygii mubaaxa ahaa hadduu wasiila liwaajibin noqdana waajib buu noqdaa hadduu shay wasiilaa limanduubin u noqdana cadarka inaad marsataay waa shay sunnaa cadarkan aan ahayn haddaad weydo isaga inaad gadataa sunnaha laysa inuu kan daatadiisa wax waxii gaara kusoo degay laakiin hadafkii sharciga ee sunnada ahaa kan keliya lagu xaqijira sunnu noqon cawradii la asturayay waajibay mar noqon cuntadii la cunayay mar waajibbay noqon wixii laga ganacsanayay mar xaraam buu noqon lisabab uu keeno gogoldhac iyo raad u noqdo uu dhalay darteed buu xaraam u noqdaa laakiin asal ahaan markaan waxaasi jirin waa shay iska mubaaxaadka ka mida wey saa darteed wakhusa waxaa lagu gaaryeelay maa yubaaxu waxaa la banaynayaa bistiwaai lficli waatarki inaad samayso iyo inaad ka tagta inay siman tahay cala sawaai iyagoo isla eg oon ad midna kala rajaxnayn waa lidaatihi markii loo ego wailaa hadduu wasiilo noqosaynu sheegnay xukunkii wasiilada waxa uu yahay buu qaadan qaybtii wasaa'ilka ahayd buu hal nooc wixii wasiila liaacati noqdaay inuu aacada xukunkeedii qaadanayo buu mualifku beydka dambe inoogu qariray marka laakiin idaa nawaa haddii uu niyoodo biaklihii cuntada uu cunayay alquwaa inuu ugu xoogaysanayo liaacati illaahi aacada ilaahay lahu qofkaasi cunay wuxuu leeyahay maa qad nawaa wuxuu niyoodayo niyadii aacada loogu xoogaysanayey ajir buu ka helayaa haddii aad raashinka markaad cunaysaay inaad naftaada xoog u yeesho ood quwa u yeesho aada ugu cunaysaay arrintaasi aacadii loogu xoogaysanayay niyadii xasanada ahayd baad ajir ka helaysaa waxay dhahan tan waxyaabaha loo daliishado waqad yajibu tanadiska min xayu jumla guudun buu ka hadlaye inay cuntadii waajib noqoto taqwiyatan liaacati baa naftaad egta sida ay waajib u noqoto xifdan linafs nafta in la xifdiyo markii aad halaaku nafsi ka baqdaay waa waajib axud oo daruuradii ahayd haddii aad aacadii inay waajib noqotaa dhici karta aacada iyadoo loogu xoogeysanayo nabigu calayh isalaatu wasalaam khasawaadka iyo duulaanada markii uu aadayo ninkii rabana dadka waa soomi jiray ninkii rabana wuu anfuri jiray khaswadii maka lagu soo socday ee fatxu makata la joogay waa la iska sii soomi jiray oo bil ramadaan bay ninkii raba goortii maka lagu soo dhowaaday ee berri oo kale ku aadan tahay inay dhici karta fooda in la isdaro buu dadkii amar ku siiyey in la afuro muxuuna yidhi sabab uga dhigay innakum talqawna caduwakum hadan berri baad cadowgiinii isfana saaraysaan hala afuro kadib baa waxaa loo soo sheegay dad baa weli sii sooman baa la yidhi uu canaanto waa kii hadalkuu ku gebagabeeyey ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaatu ulaaika alcusaatu kuwaa wey kuwa amarka diidee dambaabay sababtoo cuntadan la cunayaay nin berri dagaal galaya oo inuu dhiig baxa laga yaabo oo kari iyo fari iyo jirayn iyo kala jiirjirayn badan looga baahan yahay isagoo gaajaysanoo tabar beelay meesha hadduu yimaado laba goor markuu jiireeya uu iska fadhiista wey waxaana diintii baa loo gargaarayaa xifdidiin baa loo dagaalamayaa oo nufuustii baa la hurayaa saas darteed cuntadaa la cunayey daacada in loogu xoogaystay ahayd ومن هذا الباب waxaa ka mid ah nahaa can ilwisaali fi sawmi cuntada inaad tiraahdo anu afuri maayo suxuuran maayo cashayn maayo isku bixis baan labada maamasaxmaad ka dhigin waa la diiday nabigu wuu cileeyo adugu waad samaysaa bay yidhaahdeen wuxuu yihi walaalo idin lamid mihi anugu waxaan waa bariistaa yuطcimunii rabbii wayusqi yusqini ilaahay baa cuntiya cabitaan quwadooda i siiya idinku laakiin tabamarihidin cidna taa idinma siinayso marka cuna maxaa loo waajibiyey de qofkii sawmkii kale waajibaadka ahaa haddii uusan suxuuran oosan afurin maanta oo laba maalmood isku bixiyo oo saddex isku bixiyo marka dambe howlgabbuu noqon soomaa meel buqarisan waxaa kaloo la waajibiyey nafta marka loo baqo ninkii soo manaa iyadoo safar la yahay ee intuu mirmiyir beeray oo dalaalin loo sameeyey la rusheynaya nabigu yimid maxaa dhacay oo lagu soo manaa baa la yidhi wuxuu laysa min albiri siyaamu fi safar inuu wax cuno wey saa darteed cuntada markaad u cunayso inaad daacada ugu xoogaysataa iyo niyada xasanada ajir baad ka heli haddii laakiin aadan niyoonin baabulmubaaxaad bay iska noqon maadaama wasiila liaacatin u noqotay xukumka wasiilada aacada aacada wasiiladu ahayd bay qaadanaysaa min hada munaasaba waxaa muhima marka laba arrimood baynu kala qaadaynaa waxa ajirka lagaa siiyey ficilka mubaaxa ma aha waxa ajirka lagaa siiyey waa qasdigiiyo niyada xasanadaa wey waxaa dhici karta saas darteed qofkiinuu macsiya dembi sameeyo biniya xasanana uu ku sameeyo wanaag u ujeedo khayr doon yahay laakiin can jahlin qofkii haddaba sameeyey xumaatada iyo dembigi iyo bidcada sameeyey cibaado iyo qurbana moodaya laba mid buu noqdaa inuu qof garanayo yahay qofkaasi waa aasim sababtoo niya xasanoo saalixa maba yeelan karaba adigoo waxaan dembi inuu yahay haddana niya xasana inaad ilaahay ugu dhowaataay waa taqarub bilmacaasigi aqala shayin waa dembi aakhiru shayinna waa kufri laakiin qofkani waa jaahil waxaan inuu xaaraan yahay ma yaqaano inuu dembi yahay ma oga niya xasanu ugu sameeyo ilaahay qurbadiisiiya niyadii xasanad ahayd waxaa dhici karta niyadii ajir in laga siiyo laakiin ficilkii bidcadii iyo dembiga ajir laga siin maayo walidaalika xadiidkii daciifka ahaa xadiidku waa daciif min jamiici turuqihi tanogae niyat lmu'mini khayru min camalihi bay u daliishadaan fuqahadii in badan markay masalada marayaan macna ahaan nusuus badan baa tilmaantay laakiin ka lafdi xadiid ahaan siyaaqana daciif weeye duruqiisao dhan marka la isku celceliyay intaan garanayo laakiin idaa nawaa hadduu niyooday biaklihi cunitaankiisii alquwa xoog hadduu u niyoodo liaacati liaacati illaahi aacada ilaahi ugu xoogeysanayo lahu wuxuu leeyahay maa qad nawaa wuxuu niyooday waalcagsu saxiixu hadduu u niyoodo macsiyo inuu ugu xoogeysta iyo dembina iyadana wuxuu leeyahay dembigeeduu leeyahay wixii mubaax ahaa haddaad wasiilo xaraam uga dhigato adna waa dembaad xaraam baad samaysay oo cuntada macsiyo ma loogu xoogaysan karaa ha ninkani caawa kalaab kuu socdaa wuxuu le wareede meesha aan si fiican baasha cagta ugu dhufanne ama saar buu soo tumayaa rag iyo dumar isdhexyaacayaan ama waa soo dhaantaynaya midkaa dooni dheh ba wuxuu leedahay meesha hadhow waa lagu raagiyo meel lagu yar lexleexdo male e hadhow meesha yarnaan ku gaajoonine ina bixsi fiican usii cashayna wiil marka cashaya raashin weyn baa la dalbaday waxaa raashinka loo cunayaa meesha aan rabaa si fiican cagteed loogu dhufto maxaa cagta dhulka xaraam weeye alquwa cala almacasiyati sooma isna waa dabaabayaa sidii ninkii quwada daacada u xoogeysanaya ajir ugu helayo tuu ninkii macsiyada u adeegsanayeyna ugu xoogeysanaya u dambaabaya intaa wuxuu kaga baxay qaybtii hore alxukmu takliifiga ahayd buu kaga baxay kadib wuxuu u gudbay qaybtii labaad ee alaxkaam alwadciya inagu magacdaray ama fuqahaa usuuliyiinta iyo fuqahada way u yaqaanaan idhi ama asaxiixu fi lcibaadaati fama wafaqa sharca allahi fima xakama wafi lmucaamalaati ma taratabat calayhi aahaaru bicaqdin habata asaxiixu walfaasidu marka laga hadlayo saxiix maxaa la yidhaahdaa hal tacriif ma qaadan karo saxiixa wuxuu galaa marna cibaadaadkuu galaa marna mucaamalaadkii dadka dhexmarayuu galaa mucaamalo muxalka lagu leeyahay waa waxa laalay wixii heshiisiya dadka dhexmara heshiiskaasaa min fii baabi lbuyuuci ha noqdo ama ha noqdo fii baabi nikaaxi waalaaqi iyo wixii lamida ama fii baabi ljinaayaati iyo digaga iyo waxyaalaha lamidkaa ha noqdee wixii mucaamalaad dad dhexmarayana mucaamalaad baa la yidhaahdaa erey kalena waa loo isticmaalaayo usuuliyiintu alcuquudna way yidhaahdaan wixii cibaadaad ahna waa calaaqada iyo xiriirka qofka iyo rabbigii dhex maraya subxaanahu wa tacaalaaye takaaliiftii sharciga haydee la saaray waxaa laga rabaa inuu u guto si saxiixa mucaamalaadkii dadka dhex marayeyna waxaa laga rabaa inuu u maro si ariiq ariiq saxa inuu u maro saa darteed baynu saxiix maxaa la yidhaahdaa marka la yidhaahdo waxaynu kala qaadaynaayo waxaan leenahay ma cibaadaadkaad ujeedaa su-aashaadu mise mucaamalaadka iyo cuquudaad ujeedaa manaa saxiixaadii weydiisay ma cibaadaadka saxiixa ahba mise waa cuquud iyo mucaamalaadka saxiixa ah labadaa mid bay noqon labadiibaa mid walba haddaad cibaadaad ujeeda cuquudda iyo mucaamalaadka ujeedana waa hadduu kuu jawaabo ama adiguba tafsiir ibtidaa'iaad gelino waxaa leeda ama saxiixu shayga saxiix la yidhaahdo oo fi lcibaadaati cibaadaadka la xidhiira cibaadadu waa saxiixa sawmkii salaadii zakadii xajkii cumradii tahaaradii iyo wixii lamidkay cibaadaadka ahaa waa saxiixa marka la leeyahay famaa waafaqa wixii waafaqa weeye sharcallaahi sharciga ilaahay fii maa xakamaa sharciga ilaahay sidii u xukumay sidii sharcigu u qoondeeyey ee cibaadadan ugu talagalay arkaanteedii iyo shuruudeedii qofkii ula yimaada baa cibaadadiisa saxiix la yidhaahdaa ninkii ula yimaada cibaadada ilaahay faray salaadii sidii la rabay ula yimaada soomkii sidii sharcigu xukumay ula yimaada zakadii sidii sharcigu faray ula yimaada shuruuddii arkaanteedii iyo meeshay ku baxaysay iyo intii kalaba ninkaas cibaadadiisa waxaa la yidhahdaa cibaada saxiixa halkan waxaad ka garatay ninkaan ula imanin cibaadadii sidii shareicadu u jidaysay aan waafajinin cibaadadiisu saxiix maaha ayb maxaa ka dhalanaya saxiixa saxiixii waxaa ka dhalanaya xilkii iyo dalabkii ku dul saarnaa inuu kaa dhacaa ka dhalanaysa haddaynan saxiix ahaynna in weli lagaa rabo waxaad samaysay aynan waxba tarin oo weli sidii laguu daba taagan yahay baa ka dhalanaysa sanaan salaad baa tukatay salaaddii maba aadan weyse qabin afartii ragcadood baa tukatay ilaa ataxiyaadkii baad assalaamu calaykum assalaamu calaykum tiri adaan weyse qabin salaaddii weli ma lagaa rabaa mise lagaama rabo waa lagaa rabaa muuqaalkii salaad waad u ekeysiisay laakiin shardigii tahaaradaa ka maqan salaad baa tukatay aan rukuuc lahayna waadum sujuuddaa waad soo kacdaa salaadani arkaanteedii ma dhammaystirno weli waa lagaa rabaa walidaalika nabigu ninkii almusiii fii salaatii ku yidhi irjic fasalli fa inaka lam tusalli maadan tukan waxba ana salaadii sharcigu kuu diray maadan tukan tanaad tukateed foorfoorsatay waa mid adiga kula qumanaatay laakiin sidii sharcigu amray ma waafaqsana saas darteed salaadaa ma asixin nin baa xajkii aaday awaafba kuma darinba ama sacii samaa walmar waa isaga tegey ama maalinkii carafa la taagnaa xaju carafa la yihi buu iska seexday meesha way fogtahe naga daaga anaga tegi mayne ninka sidaas lihi xajkiisii ma asixin waayo xajka wixii laga rabay buu ka tegey sax waa arortay waa xirantay laba go waa qaatay waa safray maqankiintii muqadasadeed waa tegey laakiin ama xajkiisii wax buriyuu la yimid oo reerkiisii intay wada xajiyeen buu ilmo weli araadinayay dadka eshiya iyo bakistan iyo indiya iyo bangladesh ay ka yimaada bay arrintaasi aada ugu badan tahay markuu gurigii ka soo xajinayo bay xaaskiisa soo raacayaan wuxuu ku soo talagalay waxay isu soo raaceen safartan ilmo weliya inuu dhalo ilmo awliya u carogalo see u carogeli waa inuu kacbad iyo agagaarkeeda iyo maalmaha barakaysan la raadsado wey walidaalika meesha zamzamka baa kuwo kale xaajo gudanaya loogu tago marka la qabtay ragad qabo maxaa rabteen weli baa rabnaay maada xajkii haddii xaaladaasi dhacdo falaa rafata laahada waa kaa burayaan qofkaa waa soo safray intaa waa sameeyey lakiin haddana xajkiisii waa buray saas darteed xajku cibaadaadku waa inaad arkaanta iyo shuruudiina ilaaliso wixii burinaya jebinayana ka dharto haddii ninka salaada uu galo laakiin uu iska sheekaysto salaadii waa lagu jiraa ilayo waran ama telefoonki baa soo dhacayo hal ragcad baa ilaa laga ugu soo celi salaadiina ragcaddii u dhamaystirtay ninkaa salaadii shuruudii iyo arkaantii kale la yimid laakiin mubtilaatu salaad buu ku dhacay ama salaadii baa dhaxda waysadu kaga jabtay markaasuu ka xishooday dadka hortiisa intuu baxo inay waysadii ka jabtay in la garto markaas iska dhamaystirta dadku iska raacay salaada ma jirtaa maya saas darteed cibaado saxiix waxay ku noqotaa marka lasoo koobo saddex arrimood in lagaa helo shuruuddeedii inaad dhammaystirto arkaanteediina aada dhammaystirto wixii jebinayee burinayeyna aada ka ilaaliso nimaan aqoonni ma ka ilaalin karaa marka farducayn weeye barashada wama yaxtaajuhu lmu'addi bay soo geli saas darteed salaada shuruudda iyo arkaanta iyo mubtilaadkeedu waa fardu cayn qof kastaba qofkii baran waaya inaad barasho la-aanta lafteedaa dembi ah dembigaad gashay in lagugu cudurdaari hadhow muumahayn slatcudrigljahli baabkeeday geli saas darteed waxaa leenahay cibaada saxiixa waxaa la yidhaahdaa midda sidii sharcigu rabay u dhacday halkaa su-aal baa inagu iman midda sidii sharcigu rabay u dhacday masay adiga ila tahaybaa anugu inay ila tahay oo qiyaastayda sharcigii waafaqday mise waa si run iyo dhaba sharcigan ay u waafaqdo masaladaasi waa khilaafiyaadka lafdiga ah in wax amara iyo natiijo aan ahayn qaala waxay yidhaahdeen waa saxiix waadna soo celin say adiga kula tahay wey baa saxiix la yidhahdaa ayib aniga waxay lahay inaan weyse qabo markaan tukaday kadib baan ogaaday inaana weyse qabin salaadaydii saxiix miyaa mise ma aha waxay dhaheen waa saxiix waadna soo celin sababtoo ah aduu markaad samaynaysay inaad sharciga waafaqday bay kula ahayd qofkana damigiisu mukallaf ku yahay marka kalaamkaasi kalaam faadiga wey sababtoo nabigu calayhi salaam ninkii muslim fii salaatihi wuxuutuu tukaday isaga waxay la ahayd inuu tukaday si raba u tukaday nabiguna wuxuu ku yihi salli fa innaka lam tusalli waxaa maada tukanin haddaba ninkii waxaa la xukumay maadaama sida dhabtaa ayna sharciga waafaqsanayn isaga hada la toosnaatoo ha la ahaatee inaan camalka waxba kuga jirin cumuuman cibaadaadka iyo acmaashana wuxuu rabbi xukumay in adiga inay kula fiican tahay isla toosan tahay aanay waxba taraynin oo qolaa wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna suncan iyagoo isla quman yihiin isla qumanaanshihi waxba qabata marka waa inay sharcigii ilaahay soo dejiyey si runiya dhaba u waafaqdaa saxiixa qowlkaana waa qowlka fuqahada ka labaadeeda waadna soo celin waana saxiixda waa nimankii mutakalimiinta usuululfiqiga kutubtoodii waxay ku qoreen laga soo guuriyey fuqahada iyo shuraaxoodu keeneen wey wa fi lmucaamalaati mucaamalaadka saxiixooduna maa taratabat calayhi wixii ay ka ratibatay ka dhalatay baa la yidhaahdaa aataarun raag uu ka dhashay kaasoo tabatad sugnaatay bicaqdin heshiis iyo wax kala iibsi ama wax ku wada hadal iyo isku waafaq waa cuquudii iyo mucaamalaadkii labadii erayda idiin sheegayay sideedaba markii ay ka hadlayaan cibaadaadkana lafdiga ictidaad iyo tirsasho ay isticmaalaan oo saas darteed baabka saxiix iyo faasid markaad joogto maa yactadu bihi hadday ku yidhahdaan cibaad ay ka hadlayaan maa min alcuquudi iyo haddaad maqashana qaybta mucaamalaadka laga hadlayaa lafdiga caqdi iyo ictidaad waa laba lafdiyo mucaamalaad iyo cibaadaad kala matalaya curfiga fuqahada iyo usuuliyiintu masalada markay marayaan mucaamalaadka saxiix waxaa la yidhaahdaa maa taratabat calayhi aathaarun aathaar iyo raadkii looga qasdayey wuxuu ka dhashay ka dhalasho sharciga waafaqsan kaasoo tabatad sugnaatay bicaqdin caqdi iyo baycu waxaa looga jeedaa qaacaaadiiyo qasadkiisu waa wixii qofka aad ka iibsatay milkigiisa inuu kuusoo wareega wey cuquuda nikaaxana ujeedadeeda iyo qasadkeedu waa xillu istimtaaci walmubaasharati xiriirka gogoleynta labada qof in isu banaanaado wey caqdiga alaaqa waxaa looga jeedana waa xarigii inuu go-a wey cuquud ibraahi qofbaa qof wax laga cafiyey haayadiiyo qasadkiisu waa dimadiisu xqaankii lagu lahaa inuu ka beri noqdo wey wahaakada cuquudda sidaasee dadka dhex maraysa haddii ay sharcan sharcigu aqbalo inay qasadkii laga lahaa xaqiijisay waa caqdi saxiixa la yidhahdaa isna waa shuruudiisi iyo arkaantiisiina in la ilaaliyo wixii fasaadinayeyna laga ilaaliyo waxbaad gasatay adigaa waxaan adiguna idan umaadan baaxayn lagu idin adiga oo leh beecan dhacayna ikraahiyo waxba ma ahayn mufsidaad ma lahayn wixii baad soo iibsatay sax alcaqdi waxaad soo garatay alaalaho intifaaciisaa kuu banaan wax yar ka horna maalul hayr buu ahaa qof kale xooluu leeyahay oo adeer u baahan tahay buha wixii adigu aad lahay eed kusoo iibsateen uu kaa wareegayo sidoo kale aad qofkaasa uu ku wareegayo u banaanaa caqdigii nikaaxa dhacay markay ijaabka iyo qabuulku dhacaanba labadii qofee xaaraamta kala ahayd waxaa ka dhalan xalaal inay isu noqdaan laakiin hadduusan saxiix ahayn ka dhalan mayso beeci adigaa iska leh laakiin qasab baa lagaaga gaday iibi baa lagu wariya haddii kale way ugu dhacda ogaanaya waa lagu handaday saasaad ku iibisay alla nisix ilbeec inama albeecu can taraadin soomahay radihii baa la waayey beecaa lagaa gatay milkigiisiina kaama bixin kan kale lagu siiyeyna milkigiisii kuma soo gelin ninba wax soo xaday xooluhuu soo xaday ama soo dhacay buu iibiyey ama dad buu siiyey lam yasix sababto a maba lahanoo isagu xaqu tasaruf ma lehba kadaa xoolaha iska leh laakiin tasarufka laguma ogola sabi baa tahay ama maxjuulu calayhi baa tahay xoolihii baad ku tasaruftay lam yasix alcaqd nikaax baa yimid ikraahbaa weligii ikraahbaa lagu guursaday qofkii lam yasix alcaqd suuradii dhacday laakiin shuruudii baa qaar maqan ama mufsidaad baa jooga caqdiga noocaasihi istimtaac iyo xiriirkii banayn maayo saas darteed cuquudu haddii samaradii iyo maqsuudkii laga lahaa sharca oo mirihii inuu ka dhasho la doonaya hadba nooca caqdiga iyo heshiisku yahay uu sharcigu aqbalana caqdi ama mucaamalo saxiixa la yidhaahdaa haddii kalena baail iyo faasida la yidhaahdaa sida beydka dambe ku sheegay waalbaailu faasidu liai faasidu lisaxiixi dib wahuwa aladii bacdu shuruuihi fuqid baailu baailka alfaasidu ee faasidkaa diddun wuxuu iyagoo ka soo horjeedaa lisaxiixi saxiixa didkii did didki midkiisiiyo kasoo horjeedkiisa wey maadaama xarafka daadka usan luqada soomaaliga ku jirin inaga liddi baan u isticmaalaanayo laan baynu badelaa ninka aniga liddi bi u yahay iyo qolada qolada lid bay ku yihiin iyo waa eragii carabiga habaadki oo laan loo bedelay keliya wey horta anig maxaa lid bay u tahay buu kuleeyay waa didkiio odaadka xuruufta luqadeeda kamid noqon waaye wey marka saxiixa didkiisu iyo caqsigiisa iyo kasoo horjeedkiisu waa faasid iyo baail taa macnaheedu faasid iyo baail isku mid wey waana sida aalibka ah isticmaalka fuqahadeena shaaficiyada raxmat ullaahi calayhim jamiican mararka qaarkood bay kala qaadaano waxaa ugu mashhuursan laba mawdic fii baabi nikaax iyo fii baabi alxaji inay faasid iyo baail kala qaadaan waa ugu mashhuursan markaynu tagno bayna isticmaalaalka kala duwan kuwaakana walow qaarkood toban ay gaarsiinayaan walow qaarkood jamiican waaci cuquudi furuuq baa jirta ay leeyihiin calaa khilaafin tafaasiisha ay isku hayaan wahuwa huwa baailka iyo faasidku alladii waa kii bacdu shuruuihi shuruudiisa qaar ka mida fuqida la waaye shardiga lafdigan wuu isticmaalayaay wa acamu min ashari wاrukni buu uga jeedaa waa waxa waxyaabihii shuruud bimacnaa maa yasixu bihi wuxuu ku asaxayeybaa qaar la waaye oo arkaantii ah ama shuruutii ah waxaa dheer ama nawaaqib jebisa oo gurisaan la irsatoo la daristay intaa markii uu sheegay buu wuxuu ku yidhi baailka aafaar kama dhalato cibaadaad hadduu yahayna dimadaadii beri kuma noqoto waa lagu daba socdaa weli haddaba maxaa la yidhaahdaa faasid iyo baail waa wax shuruudiisii qaar la waayey sharciga waxaa la helay waxyaaba shuruudoodii qaar la waayey haddana asaxay oo qaacidada laga soo reebay baail waxaa la yidhaahdaa wax shuruudiisii qaar la waayey arkaantiisii qaar la waayey annaga waxaynu haynaa sharcigeenna masaa'il tiro badan oo la yidhaahdo shardigiina waa la waayey iyagiina way asaxeen masaladaasu laba suuruu haddaba ku siiyey oo masalada ka mid a labadaas suuro waxay gelayaan qismiga alxaafic alfaqiih alciz bn cabdisalaam uu aada ugu taqriiriyey kitaabkiisa qawaacid alaxkaam fii masaalix alanaam oo iyadoo mufasala waxaa kaloo aada u tafriiqiyey ninka la yihahdo qaraaf shahabidin alqaraafi kitaabkiisa alfuruuqee weyn iyo muda kitaabka kale mukhtasarkee anwaarulfuruuq fii anwaaci alfuruuq la yihahdo ee u leeyahay labadaba laakiin haddii aad rabto ninka mubtadiga ah waxaa u fudud oo u sahlan kitaabka alciz bn cabdisalaam nooca taqriirka iyo qaacida ahaan iyo tamfiilka labadaba waayo labadan arimood hal midoo kamida ciz bn cabdisalaam shan iyo toban miaal buu keenay almiaalu khaamis cashar buu gaadhsiiyey midna laba miaal buu keenay wuxuu ku yihi wastafni ka soo reeb mawjuudan mid joogo oo laga dhigay kamaa low cudima isagoo la waayey oo jirin wax taaganoo sharciga la xukumay inuusan jirin kasoo qaadayni kawaajid ilmaai nin biyo haysta idaa tayamama hadduu u tayamuman can licudrin aakar qofka sharcigu wuxuu amray walam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiban soomaha hadaad biyo weydaan baad doonaysan iyo gebagabaysan kartaa waxaa la yidhi waxaad gebagabaysan kartaa xataa adoo biyo haysta biyihii waxaa laga soo qaaday wujuuduhum ka cadamihim biyihii waa yaallaan laakiin waxaan jirin baa laga soo qaadan lahaynin ciiddii baa isaga gebagabaystay waa xanuun baad ka cabsatay oo xanuun iyo wax lamida baad u gebagabaysatay ama baahin nafeed oo inta yaraad haysata cabitaan aad uga maarmi weyday dhul bahgooyaana aad joogto baa ku qabsatay oo intaantaad ku weysaysata ama qabays waajib aad ku qabaysato meelahan alaad ugu dhiman baad ka baqaysaa intana meel dhigo iskana gebagabaysaa lagu yidhi oo biyihii layidhi falam tajiduu maan weyba yaalaane waxaa la yidhi wujuuduhum ka cadamihim joogitaankoodu joogitaan la-aan buu lamid yahay haddaba waxaan gabag shuruudii waxaa ka mid ahay daahiru nasi shuruudu tayamum waxaa ka mid ahay cadamulmaai shardigaa lama waayine shardigaa waa la waayey cadamulmaagi biyo way joogaan laakiin iyagoo jooga shardigii baa haddana shardigii in la helay laga soo qaaday oo la tayamumay namfilada noocaasoo kaleetaa fi shariica way ku badan yihiin wax isagoo jooga inuusan joogin la xukumo oo waxyaabaha taqdiiraatu sharciya la yihahda qaybo ka mida weeye waxaan leenahay maalan miiraas alqaatili nin baa ninkuu dhexalkiisa lahaa dilay alqaatilu laa yarisu shayan bu nabig ala slam maxama dhexlayo isagaa dad ugu xigay waa walaalki ama waa aabbo wax dilay oo layidhi la qisaasi maayo dhaxalkii wax ma ku leeyahay maya oo nasabkii laysku dhexli jiray ninkan asbaabulmiiraadkii waa leeyahay alaana wujuuduhu ka cadami isagoo jooga baa xoolihii loo qaybsan sidii isagoo jirin oon laga tirinayninba wiilkiisuu dilay wiilka walaalihii baa joogay hadduu iska dhiban lahaa saa dhaxli lahaa walaalahu way direeri lahayn laakiin adaad dilay soo maaha haa khataa u dila daarat alqaatilu laa yarasu shaya weeye aab marka xoolahan qaybsanayno hadda waad joogtaa laakiin nimaan joogin baad la xurun tahayoo sidii adoo dhintay baana xoolaha u qaybsan oo walaaluhu markay dhexlayaan shardigu asal waalidka inaan la helin soo ma ahayn oo abuusan joogin haa hade abbaad joogo shuruudii dhexalkooda qaar baa la waayey wujuudu ka cadamiile waxaa ka mid a miiraas raqiiqi nin baa dhintay wiilkiisi oo adoonu ka tegey oo laleeyahay wiilkan dhaxalka waxuu ku leeyahay maya yaa dhaxlay walaalaha iyo dadkana ha dhaxlaan oo markay ninkan walaaluhu dhaxlayaan asal waarie farac waaris dakara inuusan jirin baa shardi ahayde wuna joogaa farac dakaraa jooge ninkane waaris ma ahano riqigaa ka reebay waxaa ka mida ikhtilaafu diinkii baa ka mida waxaa kaloo ka mida masaa'il kaleo filbuyuuci walmucaamalaad miiraad keliya maaha waxaa la yidhi shuruuda markii wax la kala gadanayo alcilmu bilmabiici baa shardiga in la garanayo jahaalo iyo qarar hadday yimaadaanna filbuyuuci lama aqbalayo laakiin jahaalada yasiirada ah in laga maarmi karin iyo qararka yasiirka in laga maarmi karin yucfaa canhu khudaarta qaar waxaa jira markay soo baxdo aan banaanka usoo wada bixin ee qaar aasan yahay inta kore haddaad aragtay inta hoose kaaga filan laakiin waxaa laga yaabaa inta hoose inay cudur iyo waxqabtay hadh wax kaaga soo baxaan baa dhici karta jahaalada yuktafar fiiha fi shayga yasiirka waxaa layihi dariiqan nijaasadii layska ilaaliya waa waajib laakiin hadduu cusri dhaco wujuuduhaa ka cadday baa laga soo qaada nijaasadii way taallaa wakaan xalay soo maraynay waxay cashirkanaa ku marnay masaajidka waa dhis caadi ah shimbirtaa fuusha shimbirtii masaajidka o dhan bay ku xaartay cinda fuqahaa shaaficiya taxaarki waa nijaas laakiin masaajidkii lamana ururin karo oo ciidiiy wixiiy gogashibay dhex galeen meel kale lagu istaagana lamalaha maxaa la samay yucfaa waa la ysaga tukan nijaasadii oo taala shuruudu salaadtii waxaa ka mid aha tahaaratulmakaan makaankiina daahir ma aha laakiin nijaasadii waaa nijaasadi waaa laga soo qaadi way joogtaa ujeedaas kaanaha ayru mawjuuda yataaun mawjuudi xikma macduumi wey wax yaallaa waxaa laga soo qaadi xukun waxaan oolin oo kaleeto ariiqii shaarica tiinu shaaric ee nijaasadu ku firtee layska ilaalin waayey waxaa laguhi yucfaa canhu haddii layska cafiyeyna wujuuduhaa ka cadamiha iyadoo jirta baa cadam la siin waxay yidhahdeen iigu waa nijaas fiinan badan baa kugu dhacay ama kanaaco badan baa dadkii cunto dhantaan ka siisay meel walba marada dhiig kaaga taallaa maxaa la samayn mara najaaso oo dhiigla in lagu tukada tahaaratu sawri baa shuruudu salaad ahaa maradiina waxaad tirahdeen dhiiggii waa najaaso waa ku yaallaa lagamana ixtiraazi kara maxaan samaynaa waxaynu samaynaynaa yucfaa canha oo nijaasadan joogta maradan waxaynu ula dhaqmi inaynu nijaasoginoo dhiigba ku welin haddaa ku yaallogo maxay yidhahdeen maxaa asabaa masaladaas waxyaabaha macsiga almawjuud xukmu lmacduum in la siiyo baabu tahaara xadiidkii ku soo arooraye gabdhuhu nabiga u yimaadeen sala allahu alayh alih wasalam waxay tiri maradayda hadday dhiiggii caadadu ku dhaco maxaan sameeyaa markaasuu ihi dhaqoo saxo waxay tiri haddii aan dhaqo muuqaalkiisi iyo guduudkii dhammaan waayo maxaan sameeyaa markaasu wuxuu ihi dhaqitaankaa kugu filan walaa yaduruki aharu sii muuqashadiisa maadaama laga goyn waaye waxba ku yeeli mayso nijaasaduna lawn iyo daata julmi iyo acmi bay ka koobantaa lawnkii waa sii muuqdaa waad goyn weyday inuusan midabkaa kuba olin ka soo qaad maca duhuurihi indhishu qabanayso wujuuduhu ka cadami walaa yaduruka aarhune wixii laga ixtiraazi waayo oo dhanba min hadalbaagi geli waxaa ka mid a adiladeeda markii bahashii bisadii ama hiradii ama mukulaashii midaad tidaahdaba nabigu muxuu ku cileeyey way wareegtaa meel kastay gashaa meel kastoo nijaasay soo martaa dhib ma lagaleyn inahaa min aawaafiina calaykum waawaafaat nijaaso kastaa soo taabatee siday nijaaso taabanay ka soo qaad waa siday u yihaahdeen markii meelo badan qadaaulxaaja aada joogto waxaad shakayna nijaasoode taqsibaa saxaradii ku degi adoo arkuu soo duuli oo kugu degi qabowilaa dareetana waa laga yaaba gacantaasima nijaasoode marka waxay dhahen yucfaa nijaasadii uu ku degay inuusan nijaaso ku degin baan kasoo qaadayna ictaau lmawjuudi xukma almacduumi waa wax taqdiiraatu sharciya qaar kamid a sharciga wuxuu ka soo qaaday waxaanoo yaalla oo taagan baa sharcigu wuxuu xukumay inuusan jirin maca annahu shuruudiin la waayey haddana shuruudiinaan la waayin baa laga soo qaaday waayitaankii waa muuqdaa laakiin muuqashada sharciga waxba kama soo qaadin waxay ka soo hartay wali bacdu shuruuihi fuqid wastani soo reeb mawjuudan mid jooga oo kamaa low cudima sidii isagoo la waayo oon jirin la xukumay tusaale kawaajidin maa nin biyo haysta idaa tayamama cudurdaarkan haddii u gebagabaysto falam tajiduu maan biyalaanta joogitaankood la-aan maqnaanshooda lamidta sharcigaa saa xukumay dheh tay cagsigeedna waata wa minhu waxaa kamida sidoo kale macduumun midaan jirin oo ka mawjuudin mid jiroo jooga lagalaami dhibay waxaan jirin oo wax jira aan loola maqmay waa ti hore cagsigeed tusaale kadiyatin sida mag tuurasu laga dhaday dhaxlay can shaksin shaksi qutila la dilay qofku wuxuu wax milkiyaa intuu nool yahay soo maha magtiisa goormay waajibtaa marka la dilay kadib magtan haddaba ninkan waa laga dhaxlay xoolihiisoo laga dhaxlayaa axkaamulmiiraas baa la raaciyey oo xoolihiisii joogay baa lagu darin waa laga dhaxlay see looga dhaxlay ninka xoolo uusan lahayn xoolaha markay waajibayeen diyada qatlulkhaa ah haa baa loo dilay fadiyatun musallamatun ilaa ahlihi baa waajibtay fadiyatun faadu tacqiib bay faa'ideeno bacda alqatli bay waajibtay laakiin waxaan marka qofkii maba noolaba oo qof mayd intaa u timaado xoolahan aan ku hibayo haddaad tiraada laa tasixu ma saxayso waayo ninkan ahal buuma ahaba sidaadoo dhagaxan aan ku hibeeyey yiri baad la mid tahay eta aniga markuu naf baxay kadib haddaan xoolaha waan ku siiye ihaahdee asixi weyday naftan markuu dhintay kadib waajibtay ee dilkiisa ka dhalatay sidee waan uga dhaxalloo xoolo uu leeyahay oo dadkiisa dhexlaan uga dhignay waxaan ka soo qaadnay magtan markay waajibtay inay aakhira laxdati min xayaatihi waajibtayo uu yeeshay maadaama isaga dilkiisu uu sabab u ahaa kadiyatin mag marka tuurasu laga dhaxlay can shaksi qutila qof la dilay qaybta dambe waa qaybta ciiz ibn cabdisalaam shan iyo tobanka miaal uu sameeyey wey amiladu aad bay u badan tahay amiladu inay badan tahay oo waxaa ku garan waxay yidhaahdeen intaas ma wadaa intan keliya miaalkan keliya maaha wax kasta oo qofku qaama bisababihi qabla mowtihi oo isaga ka dhashay sababkiina xukunkiibuu qaadan ninkani fallaar buu gabay nin buu ku gabay intaynan gaarin buu isagii dhinto wadnuu istaagay markuu dhintay kadib bay ballaadhi ninkii ku dhacday ninkii waa dhintay ninka ayaa lagu leeyay isagaa lagu leeyay oo see loogu yeelay meyd waxba lagu yeeshaa ninkan marka wax ku dhacayaa ninkan waaba meyde meydna wax lagu yeeshaa ha waxaa la qadarayaa in qabla mowtihi baa laga soo qaadayaa inay ku dhacdo isdilay ictaaulmacduuni xukma mawjuudide taa waa waa khasaaraha soo gaaraya faa'iidadana waa la mid fallaar buu ganay ugaar buu ganay ama shabag buu kalluumaysi u tuuray intii shabagii ku jiray buu dhintay wixii soo galayo waagii uu dilay isagaa iska leh dadkiisaa qaadanaya oo markii shabagan kalluunku gelaya ninkii maba noolayne waxaan ka soo qaadaynaa maadaama sababka uu lahaa isagoo nool u galay bay lamid tahay ictaau lmacduumi xukma mawjuudi masaajintaa ka waaweyn waa ictaau lmacduumi xukma mawjuudi ah maxaa ka mid a ilmaha sabiga ah iyo ninka majnuunka ah marna xukmu lkufri baa la siiyaa marna xukmu lmumini baa la siiyaa sawma isaga mukaal qowlkiisa muctabarba ma aha majnuunkan saas darteed iqraaruhu biliimaani ka cadami wa maca daalika isagoon ahal bow ahayn iqraar iyo dadkeeda baan haddana xukmu liimaani walkufri siinaynaa caqligii takliifta ahaa oosan lahayn baan ka soo qaadaynaa inuu leeyahayo tabacii iimaankii iyo kufriga baynu u siinaynaa wailaa ninkan majnuunkii muxuu iimaan ku butay oo muminiinta axkaamtoodiiy ninkii hadhow dilay sida looga macaamila nin muslim dilay maxaa looga dhigay maxaase ilmaha yaryarkii iyo majaaniinta kafaradu baabul asraa iyo xukmu lkufaari loogu dareeriyey isaga mukallafu maahe takliiftii uusan lahayn ee macduumadahayn baan xukmu lmawjuudi siinay ictaau lmacduumi xukma almawjuudi waa masaa'il aada u tira badana meelo badan bay galaan bay yidhaahdaan waxaa ka mida uurka ilmaha ku jira nin baa dhintay caruur banaan joogtaiy ilmo uur ku jiro ka dhintay ilmahaasi wili wax banaan joogoon aragna maaha laakiin sidii isagoo nool oo dhashay baa dhaxalka wax looga siin icaau lmacduumi xukma lmawjuudi wey labadaa qadiyuu tilmaamayaa maaliku raximah llahu tacaala oo wuxuu leeyahay wa minhu macduumun baa kamida musir oo lagu tusaaleeyey tusaaliya miaal looga dhigay kadiyatin sida makta tuurasu laga dhaxlay can shaksin qof qutila la dilay qabla wujuubiha oo milkigiisa gashay walow bacda mowtiisa oo xayaatadiisaan qadarayna marka waxaa jira mucaamalaadka laftooda wax laga soo qaadayo macduum ah oo mawjuud laga soo qaadayo waxay yidhaahdaan nin baa kafaaro ku waajibtay ko baaburiqi baan kula geliye baaburiqiga aan kaa saara la raqiiq iyo addoon maanta ma taqaanin laakiin misaal kaloo kaa kafaaro iyagu waxay dhahaan badanaa nihu addoonkaagii iga xore kafaaradaydi iga xore buu ku yidhi addoonkaada iskale waan kaa xoreeyey baa tiri ee milkigiisaba ma ahayne sada u xoraysay waxaa la qadarayaa inay arrintu qadaran tahay qiimihii jooga igaga iibiyo markuu milkigayga ku soo wareego wakiil baad iiga tahaye iga xore milkigu ku soo wareego maxsuusoo la taaban kara ma jiraa maya laakiin waxaan ka soo qaaday milkiga aanan arag inuu qadaran yahay oo milkigiisa ku wareegay kadibna aad ku xoraysu kafaara uga noqdo weligiisana isaga u yeesho adigana qiimada kugu waajibto tawakiilkana u ansaxo adig xoolahaaga ma ku wakiilan karaa xoolahaaga inaad sadaqaysato kuma wakiilan kara saas darteed tawkiilkuna ma asixeen isagana kafaaro kama noqoteen haddaynaan qadarin inuu milki siiyey kadibna uu ka xoreeyey beeca caadigaana waa lamid ninkan sakaatulfitri baa lagu dhahaa adna dukaankaad ka ganacsanaysay xun raashinkaa shan kiilo kamida zakaatulfitrigaygi igaga sii bixi adaa wakiiliga wuxuu ku wakiilan karaa wuxuu isagu leeyahy taa macnaheedu waxaa weeye shan kiilo iga gad markay milkigaya kusoo wareegteen lacagta igu yeelato wakiil baad iga tahay iga bixi wey waxaa la qadarayaa inuu milki dhexda soo galay jiro si ninkii xoolaha aad bixisay adnaad xaqaaga u yeelato bismi wakiilna aad ugu bixiso isagana xaqii ay uga guddo milki muqadar ah waxyaaba taqdiiraatu sharciya wey marka ictaau lmacduumi xukma mawjuudi fii amhilati shariicati aad bay ugu badan tahay calaa kulli xaal waxaa kuu bastisan oo kuu fudud ka aalib cilmin ixaalada kugu sameeyo maadaama fii badan uu ku soo ururiyey qaraatina furuuqdiisu qaacido gaara buu iyadana ka dhigayo iyadana faahfaahinteeda waa ka heli kartaa labada xaalo waxaad ka soo reebtaa wixii aan ku niri waa faasid iyo baail bacda shuruudihi waaye taqdiiraadka sharciga cumuuman ka soo reeb labadanaana ugu muhiimsan oo ugu daahirsan oo ugu caamsan bihaad baraarujin doonaa insha allahu tacaala